barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado saddexda bisha oktoobar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada haweenka ee ku nool gobolka mudug oo markii ugu horreysay lagu tababaray xirfadda dawaarka iyo cilaanka
waa gabdho micnaha muraal fiican leh waa gabdho dadaal badan leh waa gabdho juhdi badan kusoo bixiyey ayagoo naafa ah ayagoo taakuleen badan aan haysanin bay haddana waxay geliyeen micnihii inay ka gaaraan heer sare haddana waxay rajeynayaan heerkan heer ka sii wanaagsan oo aad u qurux badan waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan nin dhallinyaro ah oo araggalaa islamarkaana ceel biyaha laga dhaamiyo ku leh magaalada hargeysa sidoo kale inta u barna heesaasi waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka intuu socdo waxaadna sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha marka horese kusoo dhowaada warkii dunida booliiska gobolka nevada waddankan maraykanka ayaa saddex iyo labaatan qori ka helay qolkii uu weerarka ka fuliyey ninkii dadka ku toogtay magaalada las vegas iyadoo sidoo kalena ay sagaal iyo toban qori kale ka heleen gurigiisa ninka weerarka fuliyey ayaa magaciisa lagu sheegay stephen badok wuxuuna ahaa lixdan iyo afar sano jir deganaa magaalada muskete ee gobolka nevada togashadii uu fuliyey oo ahayd tii ugu xumeyd ee taariikhda dalka maraykanka ayaa waxaa ilaayo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen konton iyo sagaal qof iyadoo shan boqol toddobiyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen
wakaaladda austareeliya ee hogaaminaysay baaritaan ay saddex dal ka qayb qaadanayeen oo lagu baadigoobayay diyaaraddii la waayey ee maleysiya airelands ayaa niyad jab xooggan muujisay maadaama aanay ilaa iyo hadda meel ku sheegin diyaaraddaasi iyo dadkii saaraa inkastoo ay wakhtigii la waayey saddex sano ka soo wareegtay warbixin uu maanta soo saaray xafiiska badbaadada gaadiidka ee dalkaasi austareeliya ayuu ku sheegay inaanay suurtagal ahayn in sirta ku duugan diyaaraddaasi dhowaanahan la ogaado waxaana hubanti ah buu yidhi in bulsho ahaan warkaasi aanu ahayn mid la aqbali karo weliba xilli dunidu ay marayso heerka duulimaadka casriga ah baarayaasha ayaa ku teliyay in la ballaariyo dadaalada baaritaanka oo lagu baahiyo dhul uu badkiisu gaarayo shan iyo labaatan kun oo kilomitir oo isku wareega kaasoo waqooyiga kaga beegan aagga hadda wax laga baarayo hase ahaatee dowladaha saddexda ah waa ay ku gacan sayreen talooyinkaasi iyagoo sheegay inaanu jirin caddaymo lagu qanci karo oo muujinaya halka diyaaraddaasi laga heli karo
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a markanaynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno qaar ka mid ah haweenka dhallinyarada ah ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa markii ugu horreysay dhammaystay tababar muddo u socday oo lagu barayay xirfadaha dawaarka iyo cilaanka waxaana munaasabad qalinjibinta loo qabtay ku dhowaad labaatan haweena iyadoo markii dambena loogu deeqay agabkii ay ku howlgali lahaayeen warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ku dhowaad labaatan haweena oo naafaha ayaa dhammaystay barashada xirfadaha harqaanka iyo cilaansaarka kuwa oo muddo waday waxbarashada xirfadaha si ay ugu daboolaan noloshooda waxaana sidoo kale loogu deeqay agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen waris cabdulaahi waa guddoomiyaha naafada gaalkacyo waxa ay ka warbixinaysaa ardayda dhammaysatay barashada xirfadaha halkan aa arkaysaan maanta waxawaaye waxaa ku qalin jebinaya ardayda gowdo oo ah labaatan qof toban gabdhood iyo waxa waaye toban harqaana iyo toban cilaana maasha allah waa wax lagu farxo gobolka mudug waa maalintii ugu horeysay guud ahaan galmudug oo dad naafa ay ka qalin jebinayaan taariikhda maasha allah waa maalin u baahan mudnaan gaara in la siiyo waa maalin u baahan inay dib usoo xasuustaan dadka dadka dambe waa ma waa wax bilaaw u ah dadka naafada oo baraarujinna u noqonayso maasha allah waad arkaysaan dadka muraalkooda boqolkiiba boqol wuu fiican yahay waxqabadkoodana waad arkaysaan qaybta cilaanka heerkay ka gaareen waad arkaysaan maasha allah waa gabdho micnaha muraal fiican leh waa gabdho dadaal badan leh waa gabdho juhdi badan kusoo bixiyey ayagoo naafa ah ayagoo taakuleyn badan aan haysanin bay haddana waxay geliyeen inay ka gaaraan micnihii inay ka gaaraan heer sare haddana waxay rajeynayaan heerkan heer kasii wanaagsan oo aada u qurux badan waxayna kasii rajeynayaan hay-adan ibilis oo from gowdo inay inay siiyaan micnihii ii sheegay shaqo abuur fiican oo ay kusii wataan xirfadoodan shaqo iyo xirfad kasii wanaagsan biidniillah harqaankaan siinaynaa waxaa kaloo micnaha harqaanka waxaa meel baa loo sameynayaa ay kula fariistaan dhar baa la siinayaa oo ay ku bilaabaan xirfadooda waana lagu sii dabageli doonaa biidnillahi kariim qofkii micnaha sii wanaagsanaada oo aqoontiisa aan ka tegin xirfadda hadda uu barta aan ka teginin waa lasii daba joogaa waxaa la gaarsiin doonaa ilaa heer sare qofkii ka dhaqaaqana waa laga dhaqaaqaya asagana dadka naafada ee ku nool gaalkacyo waxa ay dhibta la wadaagaan dadka kale ee magaalada hase ha ahaatee waxaa iyaga u dheeri ah in lixaadkooda uu kala dhantaalan yahay islamarkaana aysan helin waxyaabaha daruuriga u ah bini'aadamka maymuun cali nuur ayaa sheegaysa in bulshada qaybaheeda looga fadhiyo sinaanta dadka naafada ah iyo kuwa lixaadkooda qaba waxay u baahan tahay gabadha aqoon-yahanada ee reer galmudug ama soomaaliyeed ama muslimadda ah inta ay u baahan tahay waxay u baahan tahay hadday nolol tahay waxay u baahan tahay hadday waxbarasho tahay waxay u baahan tahay hadday xarago tahay waxay u baahan tahay hadday dareen tahay marka run ahaantii taas inaan iswada dareensiino wiil iyo gabarhba wiilka curyaanka iyo gabadha curyaanka kuweena lixaad kale intay u baahan yihiin inay u baahan yihiin weliba cuqdaday u dheer tahay warhadha waxbaad heli lahayde adimadaadi yaa ku gubay taas aan iswada dareensiino hadda maanta wixii haweenaha ma joogaan marka ayagu ma dudi karaan abaaraha kama qaxi karaan shaqo ma raadsan karaan colaadda kama ordi karaan inay gabar walba oo waxbarato agabkii ay gurigeeda la tegi lahayd hesho waan idinka codsanaynaa taa inaa ka shaqaysa xirsi yuusuf barre ayaa howl abuurka dadka naafada ku tilmaamay mid muhiim ah balse waxa uu dhaliilay qeybaha bulshada soomaaliyeed
dadka naafada in wax loo qabto waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo aas-aasiga laakiin aan xoogaa waa la iska indhataraa soomaalidu weliba naynasay ugu daraan oo muujinaya ilay iyo lugay iyo waxaas yidhaahdaan maanta marka inaa ilaahayna garansiiyey maaragta inaanu dadkeenna walaalaheenna oo naafad ah wax loo qabto aad iyo aad arrin muhiim ah weye aniguna waan ka mahad celinayaa cid kasta oo gacanka geysatana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin weris sida ay sheegtay waa soo wada shaqaynay waxaan u malaynayaa sida ay ii sheegeen wax xuquuq gaara u ogolaada naafada waxay yidhaheen adiga ugu horreeyey haddaan aanan qaldanayn wixii degmada ka yimaada haba yaraatee magacooda waa la xusi jiray haddana meel baa loo sameeyey ay maaragtay isku aruursadaan oo hay-aduhu ugu tagaan dhismahoodaanu ka qayb qaadannay dad shaqayn kara inaad tihiin adinkana waa idin mahad celinaynaa waa markii ugu horreysay oo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haween naafa a la baro xirfado ay ku shaqaystaan si bulshada qaybaheeda kale ay ula mid noqdaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toos idinkaga imanaysa washington inta badan dadka araggala ah waxaa soo wajahaa duruufo xagga nolosha ah oo saameyn ku yeesha nolol maalmeedkooda caadiga ah hase yeeshee waxaa jira xubno kooban oo aan niyad jebin islamarkaana sii wata nolosha intii karaankooda ah mawliid yuusuf colow waa wiil araggala waxaanuu magaalada hargeysa ku haystaa ceel biyaha laga dhaamiyo oo uu in muddo ah ku xoogsanayey mawliid oo u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa sheegay inay dhowaan ku dhawaaqi doonaan isaga iyo asxaabtiisa kale ee aragga naafada ka urur u gaar ahoo ka shaqeeya danahooda wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa magaalada boorama kula kulmay islamarkaana ka waraystay sida ay ugu suura gashay inuu xoogsado isagoo aanan waxba arag
goorma ayaad samaysay goobtan lagu iibiyo biyaha bismillahi raxmaan raxiim goobtan lagu iibiyo biyaha waxaan sameeyey afar sano ka hor intaa intii ka dambaysana aniga ayaa ka shaqaysta hadh iyo habeen anaa xidhxidha cid kale uma baahdo laygama caawiyo waayo qofka bilaadankiii inuu isku tashada ayaa fiican uu kalsooni isagu qaato kalsooni la'aanta ayaa waxay noqotaa wax la yidhaahdo ayaa keenta tamardarrada iyo niyadjabka qofku laakiin hadduu isku kalsoon yahay wax kasta wuu qabsan karaa ama arag naafa akaado ama yuu ka ahaane wuuna shaqaysan karaa indhaha goorma arag la'aanta kugu horraysay aduu xagga indhaha markii hore dee nin iska shaqaysta oo dhallinyaro ah oo walba soo qabanaya ayaan waxna waan arki jiray laakiin muddo labadii kun iyo toddobadii ayaan ayaan indhabeelay
ma xanuun baa kugu dhacay ma dhib kalaa kugu dhacday maxaa kugu keenay aduu xanuun ay keeneen sababihii dagaalada ayaa igu dhacay laba jeeroo hore aan galay aanoo gaadhi la socda bahashan laydhahda miinada oo ay iga soo gaadhay naqas iyo waxnaas iga soo gaadheen dhib kale igama soo gaadhin naqas baa iga soo gaadhay oo ilaahay baa iga badbaadiyey laakiin naqas baa iga soo gaadhay mar kalena qori qori bahalahan saaran baabuurta ayuu ahaa isaguna oo xilli subaxa waa beryaal dagaal nagu bilowday markaa dhibaatooyinkaa kadib ayaa neerfisyadu kaceen neerfisyadiiba markaa biyo keenay xididka aartariga laydhaa ayaa markaa ay biyihii caddeeyeen sidaasana biyihii ay indhalaantu igu dhacday dhakhaatiirtaa markaasaa kuu sheegta ha dhakhaatiirtaasa cadaysaa meheradda markaa biyaha aad ku iibiso iyo kaa iibsada ee macmiilkula waxa macmiilii aad dameerawaxaan u dhaamiyay anuu dameerahan in foostooyinku saaran yihiin ee ka shaqaysta magaalada hargeysa markaa mataangi bay biyuhu kuugu jiraan mise berked bay kuugu jiraan se adiga biyuhu kuugu yimaadaan biyuhu ani waxay igu yimaadaan waa afartii cisoo maalin bay yimaadaan waana qasabadda ka timaada geedeble magaalada kadibna inna dameeraha maalintaasaan iibiyaa dameerahaan ka iibiyaa inta kalena habeenkii baan dhaamiyaa marba wixii ay gaari karaan laba taangi baan haystaa labadaa taangi baan habeenkii hadday ii buuxsamaan iyo haddii aanay ii buuxsamaan baan aan dhaamiyaa markay dameeruhu ay rawaxaan yaa kaa caawiyey meheraddan inaad samaysato meheraddan waxaa iga caawiyey faamigayga eheladeydoo keliya ayaa iga caawisa waxaad ii sheegtay inaad ku hamiyeyso iyada lafteeda inaad urur samaysaan aragala oo aad kaga dhawaaqdaan somalilan ururkaasoo dhammaan caawin doona dadka aragala ee ku nool guud ahaan somalilan muxuu yahay ururkaas ururkaasi wuu jiraa muddo saddex bilood ayuu jiraa ururkaasi wuxuu u taagan yahay waxaa la idhaahdaa ururka araglagaasha sabriin ereygaasina waa carabi waa samrayaashii ururkaasi waxaannu ugu talagalnay markaannu aragnay baahida jirta ee ee aad u faraha badan leh waayo abaaraa jira dhibaatooyin kalaa jira dadkii aragga naafada ka ahaa ee awal baadiyaha joogay dhammaantood waxa la keenay magaalada nin walba ninkii u dhowaabu dul keenay halkaasi oo kii kaloo ay shaqala'aan ka jirto ay guri kasta baahidiisi baa hoos taalla dhibaatadaasi markaannu aragnay waxaannu ku fikirnay inaannu samayno ururkan si uu ugu adeego dadka araglaawayaasha ah saddex ujeeddo ayaananu ka leenahay ujeeddada koowaad lambar on waa in laga dhiso xagga diinta dadka si ay quluubtoodu u degto oo ay isku kalsoonaadaan marka ay shareecadii si fiican u fahmaan taasi oo aannu doonayno inay si aada la nooga caawiyo oo baraylkii carabiga ahaa iyo kutubtii carabiga ahayd aanu cid kasta oo noo wax nagaga tari karta aannu doonayno in la naga taro midda labaad oo ah iyaduna aannu doonayno in aannu miisaaniyad dhaqaale kaga dhawaaqno bisha shanteeda hoolka weyn ee soonyo miisaaniyaddaasi oo aannu ugu talgashannahay gobollada iyo marba intii aannu gaari karno in lagu sameeyo dadka indhahala loogu qabto kiyoosada yareere biyaha goobaha santarada dhuxusha iyo dukaamadan yareer ee laga iibsado sharaabka iyo biyaha si ay dadkaasi baahidooda u dabraan yaa idinka caawinayaa dhismaha ururkaasi aduu intii hore annagaa soo wadnay oo annaga iyaga araggal naafada ka ah aniga iyo inan kale ayaa aasaasnay intii dambe imikase waxaanu marnaa soddon xubnood annagunbaana isu tashannay intii intaa ka horraysay imikase waxaannu u soo bandhiganaa haddii alla qadaro walaalaheega muxsiniinta dawladda iyo cid kasta oo iyadu naga caawin karta barnaamijyada aannu wadanno ee aannu dadkaa ugu qabananno kaasi wuxuu ahaa mawlid yuusuf colow oo aan ku waraysanayay magaalada boorama ahna nin dhallinyara oo aragla oo ka shaqaysta magaalada hargeysa meherad ku haysta lagu iibiyo biyaha magaalada hargeysa gudaheega haashim sheekh cumar good v o a boorama
haashim iyo mawlid colobow waa ay mahadsan yihiin haatanna kaalimihii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii xaawakiin iyo heestii ha iga rorin haiga roorin iyo codkii xawakiin aanu intaasi kaga nimaadno haatanna waxaanu jaleecaynaa dhinacii ciyaaraha waxaa xubintii ciyaaraha la diyaara jamaal axmed cismaan oo halkan ila fadhiya
aad baad mahadsan tahay jacfar dhegeystayaasha haddaan ugu horeyno naadiga manchester united ayaa doonaysaa in ay ballaariso qaadka tayada iyo sidoo kale tirada taageerayaasha garoonka old traford ee naadigaasi ay ku ciyaarto kaa oo hadda gaaraya dadka halkaasi fadhiisan karaa ciyaarna daawan karaa ilaa iyo shan iyo toddobaatan kun lix boqol afartan iyo saddex qof waxaanay doonaysaa inay gaarsiiso ilaa iyo siddeetan iyo siddeed kun waxaa jirtaa in sidoo kale naadigaasi in muddaa ka fikraysa arrinkaas haddii taasi ay ku guulaysato waxay noqon doontaa in naadiga manchester united ay noqoto naadiga saddexaad ee ugu garoonka weyn dhinaca yurub waxaana ay ka dambayn doontaa garoonka newcam oo barcelona iyo garoonka wembley stadium ee london ku yaala ciyaartooyga naadiga real madrid uu ciyaara garet beel ayaa waxaa laga saaray muddo in uu markaasi noqdo ciyaaryahan u ciyaara waddanka wels ee islamarkaasina isreebka koobka adduunka kadib markii uu dhaawac soo gaaray ciyaaryahankaasi wels u dhashay ayaa ciyaartii bruusha dortmund ee naadiga real madrid la ciyaartay toddobaadkii laga soo gudbay laga saaray kadib markii dhaawacuu soo gaaray waxaana jirtay in naadiga kooxda kubadda cagta real madrid ay war ka soo saartay ciyaaryahankaasi wels ayaa isku diyaarinaysa kulanka ugu dambeeya isreebka koobka adduunka oo ay doonayso inay ciyaarto si markaasi ay uga mid noqoto waddamada ka qayb qaadanaya koobka adduunka ee waddanka ruushka lagu qabanaya sanadka waxaana ay dhibaato ku tahay wels ciyaaryahankaasi inuu ka maqnaado naadiga barcelona ayaa waxa ay ku bilaabatay bilowgeedii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha laliigaha dalka sbain oo hadda ay tahay sida la sheegay naadiga awooddeedu ay sarayso tan iyo sanadka waxaa jirtay walaac lala xiriirinayay naadigaasi kadib markii uu ka tagay ciyaaryahan neymar islamar ahaantaas in guuldarre ay kala soo kulantay kooxda real madrid faynalihii koobka spanish suber kabka ayaa naadiga sida muuqata hadda waxay noqotay naadiga ugu awoodda badan ee laliigaha tan iyo sanadka iyoyoyonkii markaas oo uu tababare los culis uu isagu noqday mid sidan oo kale taariikh u dhigay markaa kadibna waxaa naadiga la wareegay frank richard oo isagoo halkaasi ka sii waday guulaha oo toddoba kulan oo isku xigtana sii gaaray naadiga kubadda cagta ee barcelona inta uu hogaaminayay tababaraha cusub ee naadiga barcelona enansto valvred ayaa hadda waxa uu naadigu ku hogaamiyey guulo ilaa iyo toddoba guul oo isxiriir ah iyadoo hal marna aysan barbaro xitaa gelin waxaana ay dhalisay saddex-labaatan gool keliyana waxaa laga dhaliyey laba gool naadiga kubadda cagta ee barcelona dhinaca kale waxaa la sheegay in muddo laba bilood ah uu garoommada kaga maqnaan doono ciyaaryahan rafinha rafinha ayaa axaddii waxaa la sheegayaa inuu galay qalin kaasoo markaasina qalliinkiisa kadib la ogaaday inuu muddo laba bilooda garoommada ka maqnaan doono waxaa la rajaynayay in uu naadiga kubadda cagta barcelona uu ku soo laabto agostadii aynu ka soo gudubnay markaas oo uu dhaawacyo kala gedisan uu ka soo laabtay ha yeeshee arrimahaas oo idil maysan noqonin kuwo wanaagsan oo mar kale ayuu ciyaaryahankaasi dhaawacmay taas oo ka dhigaysa in uu muddo laba bilood kale uu garoommada ka sii maqnaan doono gudbinta ciyaarahana halkaas aynu joogto
aad iyo aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan waxa uu inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay duur wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno yaasiin digfer iyo heestii si hibo aynu wada dhegaysanno
urdi way awga kamana hoyde balina hadso sida hooyo wiilkeed habisoo dhehe urdiway awga kamana hoyde balina hadso soo dhehe howlaha adduunka ihareerayaale howlaha adduunka ihareerayaale halbowlaha wadnuhu ma habo igowma hambeeyo agaagu ma shaqeeye halbowlaha wadnuhu ma habo igowma hambeeyo agaagu ma shaqeeye wuxudragayaa ibooyina habtaay hadduu hilkeen kugu yaal ibooyina habtaay hadduu hilkeen kugu yaal ma uu habeen quudha kaagalay hunguri haka aamusine nafta baas la hadalo hasawgala quudha habeenkaad ka maqantaa hawlayga tiriya ilaa intowaaman ambal iyo salaam baan u soo diraa hawada habeenkaad ka maqantaa hawlayga tiriya ilaa intowaaman ambal iyo salaam baan u soo diraa hawada inaan ku hagar la'ahay oon ku hanweynahay inaan ku hagar la'ahay oon ku hanweynahay codkaasi macaan ee yaasiin bigfer iyo heestiisii hibo ayaannu ku soo afmeeraynaa idaacaddayada iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aniga oo jacfar kukaaya jamaal axmed cismaan iyo sandheeraba waxaannu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
habeenkaad ka maqantaa hawlayga tiriya ilaahay towaaban ambal iyo salaam baan u soo diraa hawada inaan ku hagar la'ahay oon ku hanweynahay inaan ku hagar la'ahay oon ku hanweynahay halkii aad maraysaan hadhaya qalbigan kaaga heesaa bilicduna ay haysaa qalbi jacayl qaba halkii aad maraysaan hadhaya qalbigan kaaga heesaa bilicduna ay haysaa qalbi jacayl qaba gooyina abtahay hadduu hilkii kugu yaal habeen quudha kaagalay hunguri haka aamusine naqabaas la hadalo